Yeshuuca cutubka lix iyo tobnaad oo reer yuusuf qaybkoodiina wuxuu ka bilaabmay webi urdun oo yerixoo ku agyaal biyaha yerixoo dhankooda beri taasoo ah xagga cidlada iyo markii laga tago yerixo oo la dhex maro dalka buuraha leh ilaa beytel oo wuxuu ka baxay beytel ilaa luus oo wuxuu sii maray ilaa soodinta reer arki iyo ilaa cataarood oo wuxuu dhanka galbeed ka maray soodinta reer yaaf leeti iyo ilaa soodinta bayd xoroonta hoose iyo tan iyo xataa geser oo soodinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga badda oo reer yuusuf oo ahaa reer manase iyo reer efrayim dhaxalkoodii way qaateen oo reer efrayim sidii ay reerahoodu ahaayeen soodintoodii sidan bay ahayd dalkii ay dhaxalka u heleen dhinaca bari waxaa u xigay cataarood adaar iyo bayd xooroonta sare oo soodintu waxay galbeed ka mari jirtay migmata tan ku taal xagga waqooyi oo soodintu waxay ka soo wareegtay oo bari ka martay ta'anat shilo oo waxay bari ka martay yaanooxaah oo intay yaanooxaa ka tagto ayay sii martay cataarood iyo ilaa iyo nacaraah oo waxay gaadhay yerixo markaasay ka sii baxday webi urdun oo xagga tafu'aahna soodintu waxay galbeed ka sii martay durdurka reer kaana oo waxaa dhammaadkeedu ahaa xagga badda intaasu waa dhaxalkii reer efrayim qabiilkoodii u heleen sidii reerahoodu ay ahaayeen iyo xataa kulli magaalooyinkii loo soocay reer efrayim oo ku dhex yiil dhaxalkii reer manase kuwaasoo ahaa magaalooyinkii oo dhan iyo tuulooyinkoodii oo ma ay eryin reer kancaankii degganaa geser laakiinse reer kancaan waxay dhex degganaayeen reer efrayim ilaa maantadan la joogo oo waxay u noqdeen addoommo u hawshooda